Hogaamiyaha SSC Khartoum ayaa magaalada Buuhoodle ka daafuray adeega sumadsiinta gaadiidka ee taargooyinka munaasabada lagu daafurayo sumadsiinta gaadiidka ayaa waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha SSC Khartoum xildhibaano oqaal dhalinyaro gaadiidleyda iyo qaar ka mid ah bulshada wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka maamulka SSC Khartoum mudane cabduqaadir cali warsame ayaa ka warbixiyey muhiimada adeegan daafurayno adeega sumadsiinta gaadiidka ma laga yaaba dadku inay yidhaahdaan sumadda tala sheegaya maxay ahayd sumaddu waxaa weeye xoolahaynu innagu xagga berigii hore dhaqan jiray xoolaha nin waliba xoolihiisa sumad buu ku dhigan jiray maadaama soomaaliya ay hadda maamul goboleedyo badan ay ka dhismeen maamul goboleed waliba wuxuu samaystay sumad isaga u gaara adeegga maanta aynu bixinayno ee bilaydhada iyo taarikada baabuurta buugga iyo leysanku waxaa weeye waa sumaddii esisi khaatimo u gaarka ahayd ee maamul goboleedkan lagu caanka uu ku noqon laha insha allahu tacaala adeega kanu marka laga eego ay ka timaado dhinaca maxaanku idhahdaa astaanta calanka maxaanku idhahdaay astaanta qaranka astaanta xuduudaha markay ka timaaddo waa adeega soo raaca ee lagu garan karo deegaan walba calaamadiisa iyo astaanta gaara uu leeyahay gaadiidka faraha badan ee wadooyinka maraya ama maamul goboleedyada kale u gelaya intuu waxa weye calaamadda ka muuqata waa calaamadda aynu inagu maanta u samaynay ah taarikada sc khaatumo waxaan filayaa maanta halka aynu marayno waxaan leeyahay buuhoodle baa laga daafuray sida madaxweynuhu noo sheegay waa markii ugu horraysey nasiib bay u heshay muddadii halka aannu joognay oo wakhtiga haddee adigu afar toddobaad ku dhow bulshada iyo lokulankeedii iyo sidii halkaana lagu soo dhoweeyey wada shaqayntii dadka iyo sidii buuhoodle markii horeba horseedka ugu ahayd ummadda reer esisi khaatumo waxaan mar kale ugu bishaaraynayaa inay fursadda talmaanta iyagu u heleen hogaamiyaha sc khaatuum cabduqaadir axmed owcali oo daafuray adeegan sumadsiinta gaadiidka ayaa bogaadiyey wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka sc khaatumo qaybtii ugu horraysay markii ugu horraysay iyo goobtii ugu horraysay ee aynu ku daafurayno sumadsiinta gaadiidka sc khaatumo waxaa nasiib u yeeshay daafurkaa sumadsiinta gaadiidka magaalada buuhoodle caasimadda gobolka cayn isla markaana caasimadda labaad ee sc khaatumo ilaahbaa mahaddaa iska leh sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa martidan qiimaha badan leh ee hareerahayga taagan ee isimadii iyo cuqaashii iyo wasiiradii iyo xildhibaanadii iyo waxgaradkii iyo degaankaba ka kooban aad baad u mahadsantihin kasoo qaybgalkeen kasoo qayb gasheen munaasabaddan qiimaha badan leh sumadsiinta gaadiidkeennu waxay astaan buuxda u noqon doontaa astaan buuxda waxay u noqon doontaa sugidda amnigeenna iyo xaqiijinta degaanadeenna inaynu si buuxda gacanta ugu qabanna innagu aynu keliya ma aha sumadsiinta gaadiidku il dakhli oo ku soo korodhay maamulkeenna laakiin waxay wax weyn ka dari doontaa arrimaha amniga iyo nabadgelyada gudaha iyo kuwa xuduudaha intaba sidaa daraaddeed waxaan ku boorinayaa bulshada sc khaatumo meeli joogtaba gaar ahaan galabtu aynu joogno caasimaddii buuhoodle in si dhammaystiran oo aan kala hadh lahayn looga qayb qaato sumadsiinta gaadiidkeenna adeegan sumadsiinta gaadiidka ee magaalada buuhoodle ayaa noqon doono middii ugu horreysay oo ay ay yeeshaan adeeg noocan oo kale ah taasi oo ka qayb qaadan doonto horumarinta iyo aqoonsiga gaadiidleyda magaaladaasi